بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay maa jaa wuxuu ku yimid fii qiraa'ati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalama qiraa'adii nebiga calayhi salaatu wasalaam qiraa'atu rasuulillaah wuxuu ula jeedaa qiraa'atu nabiyi sala allahu calayhi wasalama lilqur'aani alkariim akhrinta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray qur'aanka iyo qaababkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray qur'aanka qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أيوحو يدي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي تنعت وأبا أيضا صفين قراءة مفسرة حرفا حرفا وهي آخرين يسمى صفين قراءة مفسرة عد واضحة xarfan xarfan ay kelimatan kelima yacnii kelimad kelimad ayay u akhrinaysay qur-aanka si degan oo waadixa oo aan degdeg lahayn ayay qur-aanka u sifaysay inuu nebigu sala allahu alay wasalam u akhrin jiray qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa wahb bnu jariir bni xaasim qaala wuxuu yidhi xadaanii abi can qataada qaala wuxuu yidhi qultu lianas bni malik anas ibni maalik ayaan waxaan ku yidhi kayfa kaanat qiraa'atu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalama qiraa'ada nebiga siday ahayd faqaala wuxuu yidhi maddan wa fii bacdi riwaayaat kaana yamudduhu maddan nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka waa madi jiray waxayna culummadu ku macneeyeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam muduudda qur'aanka la madaayo iyo sida degane loo akhrinayo inuu anas sifaynayo radia allahu canhu in nebiga alai slat slam qur-aanka uu madi jiray macnaheedu waxa waaye xaraf walba xaqi uu lahaa filmaddi ayuu siin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa cali bni xujrin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alumawi can ibni jurayjin can ibni abi mulayka can ummi salama qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yuqaicu qiraa'atah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yuqaicu mid googooya qiraa'atahu qiraa'adiisa yaquulu wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqifu kadibna waa istaagaya uma yaquulu kadib wuxuu leeyahay alraxmaan araxiim uma yaqifu haddana waa istaagaya wa kaana yaqra'u wuxuuna akhrin jiray maaliki yowmi ddiin macnii aayatan aaya ayuu u akhrin jiray kaana nabiyu sal l slam yuqaicu qiraa'atahu taqtiica halkan wuxuu ula jeedaa ama ay ula jeedaa umu salama radia allahu canha aayad walba in nebiga calayhi salaatu wasalaam madaxeeda uu ku joogsan jiray waa alwuquuf qur-aanka istaagidda la dul joogsanaya aayad walba aakhirkeeda ayay ula jeedaa qiraa'adiisa u googoyn jiray macnaa aayad aayad uu akhrin jiray w alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhi halkaasuu ku hakanaya waa goynaya oo la xidhiirin maayo aayadda ku xigta wuu ku hakanaya waa ku istaagaya markaa kadib wuxuu leeyahay alraxmaan araxiim waa aayad kale waa ku istaagaya sidaasuu nebigu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam waana qiraa'o aad u degan qaala xadaanaa qutayba qaala xadaanaa alleyf can mucaawiyata bni saalix can cabdillaahi bni abi qaysin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaisha waxaan weydiiyey can qiraa'ati nabiy sala allahu caleyh wasalam nebiga qiraa'adiisa a kaana yusiru bilqiraa'ati qiraa'ada ma siraysan jiray oo si hoose miyuu akhrin jiray am yajharu mase waa la jahri jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi kullu daalika qad kaana yafcalu kullu daalika arrinkaasoo dhan qad kaana wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yafcalu mid sameeya macnaa marna waa la jahri jiray marna waa siraysan jiray qad kaana rubbamaa asara waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu siraysto wa rubbamaa jahara waxaa laga yaabaa inuu la jahro mararka qaar faqultu waxaan idhi qultudan waxaa iska leh cabdullaahi bni abi qays waxaan idhi buu yidhi alxamdu lilaah aladii jacala fi lmri saca markii caaisha uga jawaabta su-aashiisa waxaan idhi buu yidhi allahba subxaana wa tacaala ayay mahadoo dhan u sugnaatay alladii allahaasoo jacala yeelay fi lamri arrinka dhexdii sacatan waasicnimo macnaha allaha arrinka ka dhiga arrin waasica oo haddii la doonaba qiraa'ada lala jahraayo haddii la doonana la siraysanayo ilaahayga sidaa arrinta noogu waasiciyey ayaa mahad iska leh caaisha radia allaahu canha markuu cabdullaahi bin abi qays weydiiyey nebiga calayh salatu wasalaam qiraa'ada ma la jahri jiray mase waa siraysan jiray caaisha radia allaahu canha waxay ku jawaabtay waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu la jahro mararka qaarna uu nebiga siraysto calayhi salaatu wasalaam mararka qaarna waa la jahri jiray mararka qaarna waa siraysan jiray xadiidkan waxaa soo saaray almusanif raximah اllah fii kitaabihi sunani tirmidi almusanif macnaha mualifka shamaa'ilka alifay sunankiisuu xadiidkan ku soo saaray laakiin ziyaadaadaa ku jiray lafdiga uu ku soo saaray fii sunanihi iyo lafdiga halkan uu ku sheegay farqiga udhexeeya lafdiga uu ku sheegay fi sunan waxaa ku jirta alfaad dheeraada lafdiga uu ku soo saaray fii sunanihi cabdullaahi bn abi qays wuxuu yidhahda sa'altu caaishata kayfa kaanat qiraa'atu nabiyi sala allahu calayh wasalam billeyl muxuu ku qayday billeyl qiraa'ada nebiga calayh salaatu wasalaam billeyl sidee ahay waxay ku jawaabtay kullu dalika qad kaana yafcal arrinkaasoo dhan waa samayn jire qad kaana rubamaa asara wa rubamaa jahara waxaa laga yaabaa inuu nebigu marna siraysto marna uu la jahro macnaha tahajudkiisa fii salaati leyl mararka qaar waa la jahrayaa oo xoogaa codku kor u qaadaya qadar uu maqli karo qofkii nebiga ka agdhow calayhi salaatu wasalaam ma aha kor u qaadiddo mid uu aad ula qaylinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin qofkii ka agdhow qiraa'o uu maqli karo ayuu la jahraya calayhi salaatu wasalaam mararka qaarna waa siraysanayay oo hoosu u akhrinayay heer qofka xataa ka agdhow uusan maqlaynin qiraa'ada nebiga calayhi salaatu wasalaam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت وحي تري كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وحن مغلي جربي تري قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل هبينك وأنا على عريشي أنا قو سريرتي يضل الجيفة وأنا على عريشي وعلى سريري قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال وحو يري سمعت عبد الله بن مغفل وعن مغلى عبد الله بن مغفل يقول حال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحن أرك النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته أسود صارا هشيسة يوم الفتح مالك فتحك يوم الفتح كما وضو مالك مكلا فرتئ لما جيدو لكن وحو لجيدا صلح الحديبية يوم الفتح ومالك صلح الحديبية sulxulxudaybiyana waxay ahayd fatxi iyo furasho maxaa yeeley waxay hordhacyo gogol xaar u ahayd sanadkii sideedaad in la furto magaalada maka wa huwa yaqra'u asagoo nebiga akhrinaya calayhi salaatu wasalaam innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allaahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar qaala wuxuu yidhi faqara'a nebiga calayhi salaatu wasalaam waa akhriyey warajaca ay raddada sawtahu bilqiraa'a yacni wuxuu codkiisa ku celceliyey qiraa'adii akhrintii waxayna culimmadu ku fasireen tarjiica qofka qaariga ah celcelinta xarafka ama kelimadda uu ku celcelinayo fii xalqihi dhuntiisa uu ku celcelinayo ayaa waxaa la yidhahdaa tarjiic qaala wuxuu yidhi waqaala mucaawiya bnu qura mucaawiya bnu qura wuxuu yidhi lowlaa an yajtamica annaasu calaya haddii aysan dadka igu kulmi lahayn la akhadtu lakum fii daalika sawt waxaan idiin qaba lahaa buu yidhi codkaas macnaha codkaas ayaan idinkugu akhrin lahaa ow qaala ama wuxuu yidhahda allaxn allaxn loolama jeeda midka ahaa bimacna alghalad walkhata maaha allaxn halkan waxaa loola jeedaa waa mufradu lalxaan bimacnaa waa taxsiinu sawt waa cod qurxin waay fii daalika sawt aw qaala allaxn aw fii dalika allaxn macnaha cod qurxintaas nebiga calayhi salaatu wasalaam uu codka qurxinaya markuu suuradda akhrinayay sidaasoo kale idinkugu akhrin lahaa buu yidhi haddii dadka aysan igu kulmaynin oo dadka markii arkaan oo akhrinaya waxaa laga yaaba in nala soo duldhoobto oo dadku iskugu kaan yimaadaan taa haddaysan jiri lahayn waa in idin akhri lahaa buu yidhi oo tusaal waa idin tusaalayn lahaa qiraa'adaas nebiga sala allahu calayhi wasalam culammada qaar tarjiica nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam fii hada alxadiid lagu sheegay waxay ku fasireen bimacnaa taxsiinu sawt tarjiica waxaaba laga wadaa bina codkuu qurxiyaa loola jeeda ee ma ahan baynaa xuruufuu soo celceliyey ama xarafuu soo celceliyey nebigu sala allahu alay wasalam bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen tarjiicu waa codkoo la soo celceliyo waa kelimadda ama xarafka oo lagu soo celceliyo fi lxalqi laakiin waxaa sababta bay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka ku jirta wuxuu saarnaa hal ayuu dul saarnaa hashu way soconaysaa way dhaqaaqaysaa markay dhaqaaqdo qofku waa dhaqdhaqaaqayaa soo maaha celcelinta maxaa keenaya waxaa keenaya dhaqdhaqaaqa inaada uu leeyahay nabig alay slat slam innaa fataxnaa inaada xarafka nuunka ah ayaa soo noqnoqonaya maadaama daabadu ay dhaqdhaqaaqayso waxay yidhahdeen marka takraaru lxarfi ama tarjiicu lxarfi oo dhuunta kusoo noqnoqonaya sababtiisu waxa waaye taxaruku daaba waa dhaqdhaqaaqa daabada ee ma aha qiraa'o nabiga u qasday sala allahu calayhi wasalam qaarna sidaasay ku macna wailaa tarjiica oo xarafkii lagu soo celceliyo waxay yidhahdeen ma ahan shay sunno ah in xaraf lagu celceliyo oo dhuunta lagu celceliyo xarafkii hamsada ahaa ama nuunkii ama ta'dii iyo wixii la mida in dhuunta lagu celceliyo waxay yidhahdeen ma ahan qiraa'o nebiga calayh isalaatu wasalaam uu u qasday laakiin sababteeda waa taxaruku daaba daabada dhaqdhaqaaqeedaa keenay qolada kalena waxay ku fasireen tarjiica inaysan ahayn xaraf la soo celceliyo laakiin waxay dhaha waa codkoo la qurxiyo nebiga calayh الsalaatu wasalaamna codkiisa waa qurxin jiray fi اlqiraa'a qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana nuux ibni qays alxudaani can xusaam ibni misk ibni misakin can qataada qaala wuxuu yidhi maa bacثa allahu nabiya ilaahay subxaanaه wa tacaala nebi sooma saarin ilaa xasana اlwajhi ilaa waa weji qurxoon yahay xasana sawti waana cod qurxoon yahay wa kaana nabiyukum nebigiinnu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam xasana alwajhi mid wejigiisa uu qurxoon yahay xasana sawti codkiisuna qurxoon yahay wa kaana laa yurajicu meeshaa nafyu tarjiicaa ku jira wa kaana laa yurajicu tarjiicna ma samayn jirin nebigu sala allahu alay wasalam xarafka kuma celcelin jirin fi lxalqi laakiin maa bacaa allahu nabiya ilaa xasana alwajhi waxa dhahaya waa qataada waxa dhahaya waa qataada culammada qaar waxay yidhahdeen waa daciif aharkan waa ahar daciifa maxaa yeele qataada nebiga lama kulmin sala allahu calayh wasalam saxaabi ma aha waa taabici intaana waxaa weheliya ninkan la yidhahdo xusaam ibnu masakin waa nin daciif ah daciifun jiddan أثرك ضعيف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال وعير كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة النبي وحي عليه الصلاة والسلام ربما يسمعها وحلق يابا إنه مغلو من في الحجرة قفك قلك كجرة وهو في البيت أصيغ النبي عليه الصلاة والسلام بيتك يقرق كسوغان macnaa codka kor uma qaadi jirin qolkii markuu guriga ku jiro calayhi salaatu wasalaam ama qayb ka mida uu ku tukanayo qofka qolka ku jira waa maqlaayay qiraa'ada nebiga calayhi salaatu wasalaam taa waxay tusinaysaa kor u qaadidda codka nebiga uu kor u qaadi jiray inaysan ahayn mid aad u sarraysa oo bannaanada laga maqlayo ama meelo fogfog laakiin waxay ahayd mid dadka guriga ku sugan ay maqlayaan qiraa'ada nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal markii qur'aanka la akhrinayo in lala jahro qiraa'at lqur'aan iyo in la siraysto labada mid ee afdalah asalka waxaa fadli badan alisraar bilqiraa'a waa ka sadaqa sida sadaqada midda sirtaa uga fadli badan tahay midda lala jahrayo maxaa yeele qur-aanka in si hoose loo akhristo ayaa ikhlaasku ku xoog badan qofka hadduu qur-aanka la jahro waxaa laga yaabaa jahrigaasi inuu u keeno riyaa iyo sumca iyo istustusi wixii la mida uu isleeyahay ha lagu maqlo ama ha lagu dhagaysto riyaaga wixii sababi karana waa laga fogaadaa mar walba idan labada in qiraa'ada lala jahro iyo in la siraysto midee ikhlaaska ku xoog badan laa shaka waxaa ku xoog badan alisraar in la siraystaa ku xoog badan maca daalika way dhici kartaa mararka qaar inay maslaxada ku jirto in lala jahro asalku waa israar laakiin axyaanan in lala jahro waxaa laga yaabaa inay ka fadli badnaato in la siraysto qur-aanka markii la akrinaayo waxaa kaloo muhiima qofka qur-aanka akhrisanaya inuu ilaaliyo dareenka iyo xaaladda dadka uu meel la joogo ama ka agdhow asiga waxaa laga yaabaa qof inuu hurdaayo qiraa'ada aad la jahraysana hurdada ay aad uga kicisood ku dhibto waxaa suuragala meel kuu dhow in qofki ku tukanayo haddaad qur'aanka akhrintiisa la jaharto qofkaasi salaada ku jira waxaa laga yaabaa salaaddii khushuuceeda inay khalal iyo dhaawac uga keento sidaa darteed waxaa habboon inuu qofka la socdo axwaasha dadka uu meel kula sugan yahay ama uu la joogo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhahday walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qaarkiin qaarka kale iyaysan qiraa'ada kula jahrin fa kullukum yunaaji rabbah maxaa yeeley mid walbo adinka idinka mid rabbigiisuu la faqaya salaadda markii lagu jiro haddaa adiga gooni u tukanaysid salaad lala jahraya qiraa'ada qof kalena uu jembigaaga ama meel dhinacaaga uu ku tukanayo waa inaad adiga ismaqashiisho qiraa'ada ma ahan inaad asiga u gudbiso haddii qofka uu salaad ku jiro adiga aad qur-aan akhrisanayso oon salaad ku jirinna waa la mid xadiidka waa soo gelaya walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qaarkiin qaarka kale iyaysan qiraa'ada kula jahrin ma aha inaa hadhow tukaan dacoto oo tidhahda aniga qur-aanaan akhrinayo ma qur-aankaa diidanta qur-aan la diidan ma ahan laakiin waxaa la rabaa qur-aanka markaad akhrisanayso inaad shucuurka iyo dareenka dadka meesha kula jooga aada ilaaliso dad maalan wax muraajacaysanaya haddaad qiraa'ada kula jaharto waxaa laga yaabaa inaysan maqal muraajacadii dhexdooda ahay qofaa meel kuu dhow jiifa qiraa'ada inaad la jaharto sax ma aha waxaa laga yaabaa qofkaa jiifa inaad hurdada uga sasiso o hurdada uga kiciso calaa kulli xaal qur-aanka in lala jahro qiraa'adiisana way bannaan tahay in la siraystana way bannaan tahay laakiin waxaa shardiya in wax dhibaato aysan ka imaanayn waxaa shardiya inay cid dhib ay ku tahay aysan jirin qur-aanka nebiga sala allahu calayhi wasalam marna asaa akhrisan jiray mararka qaarna wuxuu codsan jiray in lagu dul akhriyo waxay ka mid tahay qiraa'adii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida qur-aanka ula tacaamuli jiray mararka qaar asaa akhrisan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiidan soo marnay qaar ka midana waa lagu sharaxay oo waa lagu sheegay sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qur-aanka u akhrisan jiray waxaana ka muuqata axaadiida aan soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka si degan inuu akhrin jiray hadda ka horna waxaan akhrinay mas'alada ku saabsan qur-aanka in la dedejiyo iyo si degan in loo akhriyo midda fadliga badan kasratu lqiraa'a oo qur-aan fara badan in la akhriyo ah iyo qur-aanka in la tartiiliyo si degan loo akhriyo maca tadabbur labada midee fadli badan hadalka ibnuqayim raxmatullah calayhi waan akhrinay iyo sida culammadu iskugu khilaafeen wuxuuna rajaxay alimaam ibnuqayim qur-aanka si degan in loo akhriyo maca tartiil walow wax yarba ha la akhriye inay ka fadli badan tahay karatu lqiraa'a inaad saddex juz afar juz aad akhriso waxaa ka fiican hal xisib oo aad ku tadabburayso oo si degan u akhrinayso ood ku khushuucayso ayaa ka nafci badan daawada qur'aanka qalbigaaga uu ku daawoobayana wuxuu ku jiraa atadabbur bilqur'aan qur-aanka waxaa lagu daawooba waa markii lagu tadabburo waa laakiin lafdiga qur-aanka haddaad iska akhriso oo ujeeddadaadu ay kaa tahay un dhammeey soo bilaaba dhammeey mujaradu qiraa'a nafciga markaa aad qur-aanka ka helayso waxaa ka badnaanaya midda aad ka helayso atadabbur bilqur'aan waxaana soo marnay markay alimaamu atirmidi raximah اllah uu ka hadlayay cibaadadii nebiga salى اllahu alيه wasalam rasuulka calayh الsalaatu wasalaam mararka qaar hal aayad inuu habeenkii o dhan akhrin jiray ka qowlihi caza wajal in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu اlxakiim aayaddaasi nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa ku celceliyey xataa asbaxa maxaa keenaya ku celcelintaasi waxaa keenaya atadabbur wاlkhushuuc waa ku tadabburayay nebiga alay slat slam waana ku khushuucay fawaa'idda qur'aanka laga helaya markii lagu tadabburo lagu khushuucana aad iyo aaday u badan tahay macaani badanna waa kaaga baxayaa fawaa'id badanaad ka helaysaa fiqhi iyo axkaam badanaad kala baxaysaa khushuucna waad ka siyaadsanaysaa iyo iimaan fara badan iimaana kaaga kordhaya laakiin waxyaabahaasoo dhan waxay kugu seegayaan haddii qur'aanka waa la akhriyaa aad u akhriso oo lafdiga qur'aanka aad daldasho un adigoo markaa ujeedkaagu ay tahay dhammeey waa laga fiican yaha waana laga fadli badan yahay qiraa'ada nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay ahayd mufasaratan sida xadiidka umusalama ku jirtay mid kala dhigdhigan oo waadixa aayad walba uu nebigu ku istaagaya calayh isalaatu wasalaam codka uu qurxinayo sidaasuu qur-aanka u akhrin jiray bacdu laxyaanna wuxuu codsan jiray in qur-aanka lagu dul akhriyo labada jaanibba labada jaanibba way fiican tahay in la maro qur-aanka mar aad akhrisato haddii mararka qaar aad akhrisanaynin inaad dhegaysato dhagaysiguna fawaa'id badan uu leeyahay lidaalika nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda innii uxibbu an asmacahu min hayrii waxaan jeclahay buu yidhi qur'aanka inaan hayrkay ka maqlo markuu yidhi ibnu mascuud radia allaahu canh rasuulka ilaahay oo maadaan kugu dul akhrinaya wacalayka unzil adoo lagugu soo dejiyey qur'aanka miyaad iladaa igu dul akhri nebiga calayh salatu wasalaam wuxuu ku jawaabay innii uxibbu an asmacahu min hayrii aniga waxaan jeclahay qur'aanka inaan hayrkii ka dhagaysto waxaana laga yaabaa dadka qaar inay ku saamoobi og yihiin qur'aanka markay dhagaystaan si ka badan markay akhrinayaan siduu ugu saamoobaya markuu akhrinayo si ka badanaa laga yaaba markuu dhagaysanayo inuu ugu saamoobo labadaba marka waxay ahayd qiraa'adii ama sida nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka ula tacaamuli jira marow akhriyo iyo marow dhagaysto xadiidu abi abi mascuud radia allaahu can waxaa ku jirta in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhagaysanayay qiraa'ada abi muusa alashcari xadiid abi muusa nebiga calayh salatu slam wuxuu dhegaysanayay qiraa'ada abi muusa alashcari radia allaahu canh nebiguna calayh salaatu wasalaam waa u sheegay oo wuxuu yidhahda xala waxaan maqlaaya qiraa'adaada markaasuu yii rasuulka ilahi haddaan ogaa inaa i dhegaysanayso la xabartuhaa laka taxbiiran waa sii qurxi lahaa buu yidhi si fiicanaan usii qurxi lahaa si aan kugu raaxeeyo abu muusa alashcari radia allaahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabada kuwooda ugu codka qurxoon wuxuuna ka mid ahaa min quraa'i saxaaba laakiin waxaasoo dhan waxaa ka cod qurxoon nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidu baraa wuxuu yidhi nbigabara radia allaahu canh waxaan maqla buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo akhrinaya wattiini wazaytuun famaa ra'aytu axadan axsana sawtan minhu ma arag buu yidhi qofka ka cod qurxoon nebiga sala allahu calayh wasalam axsanu nnaasi sawtan wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka markii la akrinaayo asheekh bakar abu zayd raximah ullah risaaladiisa la yidhaahdo bidacu lquraa wuxuu ku sheegay ama uu aada ugu naqdiyey taqliid اlaswaat in cododka la qalido yacni qaari min alquraa codkiisa inaad taqliiddo ama la qalido wuxuu ku daray min bidaci اlquraa wuxuuna sheegay taasi inay tahay dacfi fii nafsi اlqaari qaariga naftiisa dacfi ku jira inay tahay waxaa la rabaa buu yidhi qofka codka ilaahay u dhaliyey subxaana wa tacaala oo alla siiyey inuu qur-aanka ku akhriyo asagoo markaa u qasdaynin inuu taqliido qaari ka mida quraa'da laakiin mararka qaar waxaa dhacda qofka inuu hal qaari laasimo dhagaysigiisa oo quraa'da ka mid a mulaasamo badan uu laasimay darteedna codkiisa uu ku saamoobaa suuragala waana dhacdaa asagoon iska raadinaynin ama codkii aan iska doonayn ayuu mararka qaar sidiisoo kale u akhrinaya maxaa sabab u ah ma inuu taqliidaya maya waa likahrati samaac waa dhagaysiga badnaa oo u dhagaysan jiray ou si fiican maaragtay qur-aanka uga dhagaysan jiray haddii marka sidaas uu ta'auro taasi dhib ma lahan laakiin wuxuu naqdinaya bakar abu zayd waxa waay in layska raaraadiyo oo qaari quraada ka mida codkooda codkiisa layska daydayo layska baaro oo la aniga qaari fulaan aan u ekahay ama aan isku dayaya inaan sidiisoo kale u akhriyo wuxuu yidhahda taasi dacfi waa mana loo baahnaa waxaana habboon buu yidhi qofka inuu naftiisa kalsooni uu ku qabo qur'aankana uu ku akhriyo soodka ilaahay siiyo subxaana wa tacaala inuu qurxiyana asiga uu isku dayo inta ilaahay siiyo subxaana wa tacaalaana ku filan ujeeddaduna ma ahan codod qurxoon qur'aanka keliya in lagu akhriye waa in lagu khushuuco lagu tadabburo codka qurxoon waa wanaagsan yahay waana saamayn badan yahay laakiin qasdiga ma codka in la raacraacaa mase qur-aanka in lagu tadabburo waa waa qur-aanka in lagu tadabburo alimaam ibnujawsi raximah ullah kitaabkiisa la yidhaha talbiisu ibliis wuxuu ku daray talbiisu ibliis cala alquraa waxyaabuu ku dara waxaa ka mid ah wuxuu yidhi quraa'da qaar ka mid a waxay aada ugu xeeldheeraadeen tatabuca qiraa'aadka markaasaa wuxuu yidhi markuu qaariga qur'aanka akhrinayo maantao dhan wuxuu u fiirsanayaa buu yidhi codkiisa iyo qaabka xuruufta u soo saarayo iyo siduu xuruufta ugu dhawaaqayo intaasuu ku mashquulsan yahay ma ku mashquulayo buu yidhi bitadabburi lqur'aan qur-aanka ma ku tadabburayo ma ku khushuucayo wuxuu raacraacayaa keliya kayfiyadaha iyo qaabka uu akhrinayo iyo marba qiraa'a inuu akhriyo waa min talbiisi ibliis cala alquraa ayay ka mid tahay buu yidhi talbiiska ibliis uu ku sameeyey quraa'da waxaa ka mida buu yidhi inuu tadabburulqur'aan ka mashquuliyey ayagoo markaa ku mashquulaya inay codadka raacraacaan iyo ku xeeldheeraanshaha ay ku xeeldheeraanayaan makhaarij ulxuruuf iyo wixii la mida taana waxaa la rabaa inaysan qur-aanka kaa mashquulin qur-aanka waxa ugu muhiimsan ee laga doonaayo waxa waaye in lagu tadabburo oo lagu camal falo oo lagu dhaqmo lagu khushuuco walidaalika allah subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey dadka qur-aanka aan ku tadabburin afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka miyaysan ku tadabureen mase quluubtooda qufulla ku xihan yihiin ma la xihay quluubtooda maxaa keenay inay qur-aanka ku tadaburi waayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayr اllah lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira qur'aankan waxaa loo soo dejiyey in lagu tadaburo allah subxaana wa tacala wuxuu liyadabbaruu aayaatih waxaa loo soo dejiyey waa kitaab aan soo dejinay buu yidhi alla oo barakaysan ujeeddadu waa maxay waa liyadabbaruu aayaatih waa si aayaadkiisa ay ugu tadabburaan xasanulbasri waxaa laga soo naqliyey wuxuu yidhaahday waxay ka tageen dadka tadabburkii qur'aanka iyo ku camalfalkiisa markaasay waxay ku mashquuleen buu yidhi qiraa'ada iyo akhrinta qur'aanka lafdigiisa la akhriyo looma soo dejiyo qur'aanka in lafdigiisa keliya la akhriyo bal waxa ugu muhiimsan ee ilaahay qur'aanka u soo dejiyey waa alcamalu bihi watadabburu bih in qur'aanka lagu tadabburo iyo in lagu camalfalo oo lagu dhaqmo أنفع الdواء للqلوب والتdبر بالقرآن daawada qلuubta lagu daaweeyo midda ugu نفعiga badan ugu faa'iidada badan waa qur'aaنka oo lagu تadبuro markii la akhrinayo تadبرka laakiin muxuu u baahan yahay arin uusan ka maarminaa jirta تadبرka waa فahmu maعaanي القرآن arintaasina waa asaas waa muhiim asbaabaha تadبرka keenana waxaa ka mid ah inaad macnaha qur'aanka fahamsan tahay qof walba qofku qur'aanka ka fahmi og yahay macnihiisa waa uga tadabbur badan yahay markii aayaadka la akhrinayo maxaa yeeley waxa aayadda loola jeedo iyo macnaha laga leeyahay iyo qasdiga allah subxaana wa tacaala uu aayaadka ula jeedo u fahmaya haddii aayad aayaadka waciid ku soo arooray iyo haddii wacdi ku soo arooro intaba waa fahamsan yahay macnaha laga leeyahay qofkaasi marka waa ka tadabbur badnaanaya waana ka nafci badnaanaya qofkan qur'aanka macnihiisa aqoon haba dareensanaado qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay ha dareensanaado qur'aanku inuu wacdi iyo waciid iyo axkaam intaba ka hadlayo laakiin lama mid ahan qof macnaha fahmaya taa marka waxay dalbaysaa qur'aanka macnihiisa in la fahmo in aad iyo aad loogu dadaalo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin